warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa kamid ah kenya oo heshay in ka badan hal milyan oo ah daawooyinka tallaalka covid sagaaliyo toban guddiga doorashooyinka xuduudaha waxay sheegeen inay diiwaan geliyeen ka badan laba boqol oo kun oo codbixiyaal cusub ah ciidamada dowlada soomaaliyana waxay gacanta ku dhigeen rag burcad ah oo ku dhibaateyn jiray duleedka muqdisho dadka shacabka ah subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar kamid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada ah shan iyo labaatanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkai xuduudaha dalka i b c waxay sheegeen in muddo hal toddobaad gudihiisa ay ku diiwaan geliyeen codbixiyaal cusub oo gaaraya laba boqol labaatan iyo sagaal kun sideed boqol afar iyo waa afartan iyo saddex qof gudoomiyaha i b c oo fula jubakati ayaa hoosta ka xariiqay in bartilmaamidsigooda isbuuca uu ahaa diiwaangelinta hal milyan iyo afar boqol oo kenyaan ah waxa uu shaqhsiyaadka aan weli iska diiwaan gelin ka qayb qaadashada doorashada guud ka codsaday in ay fursadda ka faa-iideystaan ka hor lixda bisha labaad ee sanadkan waxaa xilligaasi lasoo gabagabeyn doonaa wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo la bilaabay toddobi iyo tobankii bishan gudoomiyaha i a b c ayaa shacabka waxauu sheegay in ay xaq dastuuri ah oo dimuqraadi u leeyihiin codadkooda inay wax kaga bedelaan hogaanka wadanka waxaa sidoo kale hogaamiyaasha siyaasadeed ka codsaday in ay guddiga ku garabsiiyaan sare u qaadinta wacyigelinta dadweynaha ee arinkan ku aadan i e b c ayaa dhanka kalena sheegtay in ilaa iyo hadda ay diiwaan gelisay boqol lixdan iyo saddex ka mid a qurbo joogta wadanka sidoo kale waxaa guddiga loo gudbiyay codsiyo gaaraya boqol sideetan iyo afar oo ku saabsan bedelidda goobaha codbixinta iyo boqol soddon iyo lix codsiyo oo dib loogu eegayo macluumaadka codbixiyaasha horey ay isugu diiwaan geliyeen mudanaha deegaan baarlamaaneedka faafi ee ismaamul goboleedka gaarisa cabdikariin cismaan ayaa dadweynaha ugu baaqay inay iska diiwaan geliyaan doorashada guud ee dalka ka dhici doonta bishii sideedaad ee sanadkan si ay kaalin kaga qaataan isbedelka dhanka hogaanka wadanka ah
kibaandho badan baan keenay dhito marka waxaan ka baryayaa garissa county inay maaragtay codka ay goostaan mise doorashada kurihiibaa hadda socdaa marka waxaan rabaa weliba reefafi inaan si gaar oo la hadlo ayaan dhigto kibaandho badan baa la keenay bira ilaa saddex boqol iyo dhowr baa la keenay kibaandha haddana waxaa imaatay ilaa iyo kun ku dhawaad oo dadkii faraha qaxootiga ku jira marka waxaan rabaa kibaandhaha in la qaato oo la goosto codka si maaragtay markii wakti la gaaro lagu codeysiin faafi keli maaha marka gaarisa county o dhan waxaan ka codsanaya kibaandhaha in la qaato oo sida ugu dhaqsaha badan laga qayb galo codka hadda socdo amse kuuri goosmada hadda socota in maarata laga qayb qaato oo kuuran la goosto marka haddii ay wax bedelaysinna kuuran baa lagu bedelaya haddii aad maaragtay soo celinaysiin kii horena kuuran baa kusoo celin kartiin marka waxaan naga codsanaya kuuraha inaa goosatiin sida u dhaqsaha badan tulah minaa dhihin waxaan keenay labayo toban kun iyo shan boqol oo kibanda marka kibandhahaas waxaa iska leh ree gaarisa ree wajaarna ku jiraan wajiya south weli u badan aada iyo aad baan ugu faraxsanaha nin cabdikariim ahaan horta waa dad walaala ah anaga oo muslimiin ah oo nala dhashay markaasaa ogsoon tahay waalid keli ma aha maaragtay waxaa faraha qaxootiga galay waalidka hadda mar faraha qaxootiga u galo macal ilmihii uu saameynaya waxaa arkaysaa cunug aabihiis maaragtay faraha qaxooti galay cunugi wax dambi uu sameeyey ma laha mase qoys kasta lix ilaa toddoba ilmood buu leeyahay soomaalida waa boqol iyo dhowr iyo soddon kun bay noqonaysaa markaa xisaabtid inta qofa maaragtay dhibka akibaanaha uu saameeyey waxaa galana dad yar bay iska aheen dhowr toban kun bay iska aheen marka ilmihii jaamacad ma aadi karaan ilmihii maaragtay shaqo dowlad ma geli karaan waalidkii xaj ma aadi karo cimro ma aadi karo marka waa mushkil aada u weyn marka dowladda maadaama madaxweynihii uu maaragtay noo gartay annagana waxaan dhahna waa mahadsan tahay dad islaam baan nahay dadka walaalaha annaga macal xaasaskoodii macal ciyaalkoodii inay maarata ka faa'idaystaan fursadan ayada ah saa ogsoontahay aniga hadda xaas iyo ceel baan leeyahay ilmihayga macal xaaskiiga waxaan rabaa maarata nolol fiican ku noolaadaan sidoo kale nin walba xaaskiisa ilmihiisa wuxuu rabaa inay nolol fiican ku noolaadaan waana sunna waxaa naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow diinta islaamkaa nafaraysa dad islaam dad muslimiin baan nahay
waxaa gelinkii dambe ee shala wadanka lasoo gaarsiiyey hal dhibic soddon iyo lix milyan oo ah daawooyinka tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooca loo yaqaano visa dowladda mareykanka ayaa kenya ugu deeqday daawooyinkan oo ay geyada caalamiga diyaaradaha jomo kenyaata ay ka guddoomeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka oo horkacayo gudoomiyaha guddiga dowladda dhexe u qaabilsan qaybinta tallaalka dor willis akhwaale dor akhwaale ayaa xukuumadda washington kaga mahad celiyey taageerada ay u fidayso kenya waxaana oo warbaahinta u sheegay in daawooyinkan loo qeybin doono dhammaan gobolada wadanka wuxuu xusay in tallaalka si siman loo gaarsiin doono ismaamulada dalka mas-uulkan ayaa sidoo kale qiray in kenya ay wajahayso gabaabsi dhanka tallaalka nooca modana mas-uulkan waxa uu intaasi ku daray in qorashaha dowladda uu yahay in dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan caabuqa corona laga tallaalo ugu yaraan sagaal iyo toban milyan oo qof sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in ay bartilmaameedsanayaan afar dhibic laba milyan oo kenyaan ah dhammaadka sanadkan si loo siiyo cirbadda xoojinaysa tallaalka laga bilaabo maalinka jimcada ee toddobaadkan waxaa wasaaradda caafimaadka ee dalka ay dahfuri doontaa olole loogu talagalay in lagu tallaalo saddex milyan oo qof oo dheeraad ah
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ku sugan deegaanka garsballe iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa gacanta ku dhigay koox burcadas ah oo hubeysan oo xiliyada habeenkii dadka shacabka ah dhac u geysan jiray howlgal ay sameeyeen ciidamada ayaa waxa ay kusoo qabteen afar dhalinyaro ah oo watay mooto bajaaj kuna hubeysnaa bastoolado xili dad shacab ah ay moobeelada uga dhacayeen meel kamid a deegaanka garsballe ee duleedka magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee deegaanka garsballe ayaa warbaahinta u sheegay in raggan burcadda ah ay ku raadjoogeen maalmihii lasoo dhaafay kadib cabasho uga timid dadka shacabka ah ee ku nool deegaankaasi garsballe sidoo kale waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka kooxaha burcadda ah oo dhibaato ku haya shacabka ku nool deegaankaasi garsballe iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa bulshada ku nool deegaanka garsballe ay cabasho ka muujinayeen kooxo burcad ah oo dhac u geysanaya xiliyada habeenkii taasoo keentay in laamaha amniga ee deegaanku ay howlgalladaasi sameeyaan waxaa magaalada galinsoor ee gobolka mudug lagu qabtay tababar ku saabsan sida loo ilaashado waxyaabaha danta guud kadib markii magaaladaasi laga hirgeliyey ilayska cadceeda ku shaqeeya leyrarka cadceeda ku shaqeeya ee galinsoor ayaa loo hirgeliyey bulshada waxaana sidoo kale lagula dardaarmo oo lagu baraarujiyey in ay waxyaabaha danta guud ilaashadaan qaar ka mida shacabka deegaanka galinsoor iyo maamulka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen muhiimadda ay leedahay amaba ay u leeyihiin leyrarka cadceeda ku shaqeeya ee galinsoor laga hirgeliyey
waxaan aragnay in ay ilayskuna anfacayo magaalada dhammaan leyrka jidka iyo dukaamada iyo socodka iyo ilaalinta iyo ganacsiga intaba anigoo ajaaca maxamuud cali oo ah dadka ka tirsan dadka deegaanka degan galinsoor ahna guddiga xibno ka mida siminaarka qaadanayey iftiinka ilayska naloo sameeyey ee baalayaasha ee ay keeneen dad mutadawiciina iyo dowladda norway ay soo dhiibtay ayaa waxaan ku sameynayna kormeer waxaanan ugu diirsanay si aad iyo aad ah meel mugdiya iyo meel oo mugdiya iyo meel iftiinana inaysan iskuma hayn dadkao dhan baa garanaya qof yar iyo qof weyn meeshaan waxay ahayd markii hore meel madow hamiinkii markii la marayo waa la baqi jiray haddeerna waa dhiic at night waa afar iyo labaatanka saac siday maalintii tahay bay hamiinkiina tahay magaalada gudaheedu iyadoo ay saas tahay baa waxaa dhiman magaalada jidadkeedii kale ee meelaha bloblationka iskuulka isbitaallada saldhigga aagaha caafimaadka xaafadaha loo daahfuray dadweynaha reer galinsoor qayb ka mid ah in loo sheego soolarkaas in loo keenay ayaga oo ayagu ay leeyihiin oo aysan cid kale lahayn oo loo baahan yahay inay ayagu ilaashadaan maadaama ayaga la guddoonsiiyey badqabkiisa iyo ilaalintiisa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug dowladda norweyd oo iyadu bixisay dhaqaalihii soolarkan oo deeqdaas iyadu dhiibtay intaba waa u mahadcelinaynaa dadweynaha reer galmudugsoorna ama guddigan guddigii loo qabtay soolarka oo dhowrka qof ahaa guddigan laga qabtay ayaga waxaa looga baahan yahay hawshii shaqadii loo xilsaaray oo ah ka warqabka soolarkaas inay iska xilsaaraan maadaama ay tahay wax dan guuda oo degmada ay iska leedahay iyaguna ay yihiin dadkii degmada u dhashay ama deganaa guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta oo talaado ah xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye ee magaalada muqdisho ay ku qabtaan doorashada saddex kamida kuraasta xildhibaanada golaha shacbiga guddiga ayaa horey waxay usoo saareen jadwalka doorashada saddexda kursi oo qorsho ahaa in la qabto doorashadooda shalo isniin ahayd balse dib loo dhigay iyagoo sidoo kalena soo bandhigay ergada dooranaysa kuraasta oo la tababaray waxayna kala yihiin kuraasta doora shadoodu ay maanta dhacayso hoob laba boqol soddon iyo sideed hoob laba boqol afar iyo afartan iyo hoob soddon iyo toddobo kuraasta saddexda ah oo guddiga doorashooyinka golaha shacabka ee gobolada waqooyi ay horey u shaaciyeen ayaa waxaa ka mid yihiin kuraas uu muran ka taagan yahay gaar ahaan kursiga sida weyn ay uga qaylo dhaamiyeen waa boqor buur madow iyo cabdi xaashi ee lambarkiisu yahay hoob laba boqol soddon iyo sideed haddana uu ku fadhiya ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa horey muqdisho waxay ugu qabteen doorashada kuraas kamida golaha shacbiga dhanka kale qaar kamida salaadiin dhalinyaro iyo haween kasoo jeeda gobolka owdal ayaa ka cabanaya musuq maasuq ee ay sheegeen in lagu sameeyey kuraas iyagu ay lahaayeen waxay sheegeen in saddex kursi oo ay iyagu lahaayeen dad gaar ah loo xiray lana musuq maasuqa iyagoo tilmaamay inaysan marnabo aqbalaynin arrintaasi cabasho aan ka qabno kuraastii oo beeshani lahayd oo waxa weeyaan la dhacay beeshan maxamed case waxay ka kooban tahay waa lix qabiil oo waaweyn waxay leeyihiin lix nabadoon ama caaqil sida loo yaqaan marka waxa weeye dee beeshu waxa weeyaan talay ku socotay ku meel maraysay waxay soo go'aansatay ergadeedii bay soo qoratay beeshii markay ergadeedii soo qoratay waxa weeyaan way diyaarsatay muddo laba bilood ah waxa weeyaan waa lana meermeerinayay dadka halka jooga waa dadkii macnihii ergooyinka u badnaa ee ilaa sanad wax ku dhow dadkii u diyaar ahaa inay kala doortaan maxal casaha ay kala doortaan kii wax qabanayey ay doortaan bay dadkan diyaar u ahaayeen dadkani waa dad aad iyo aad howlahaas macnihii kursiga macnihii u diyaar ahaa waxaa dhacday laba bilood ee dambe inaan kuraastii aan macnihii macnahoogiiba la fahmi waayey la qaatay oo ay macnihii la wareegeen dad aan shaqa ku lahayn annagu waxaannu ka war haynay iyo waxaan ognahay midna ma jirto sidaa daraaddeed maamulka maamulaya waxaan u sheegaynaa inaan ka madhannahay aanaanan ogayna cidda meeshanna matalaysa maanta saddexda kursi lambaradooda waxa weeyaan waa hoob laba boqol iyo kow hoob laba boqol iyo sagaal hoob laba boqol koob iyo toban intaan u ka cabanaynana waa saddexdaa kursi annagu ma ogin meel laga keenay dadka tartamaya ee laleeyahay ergey qorteen oo meel bay xeroonayaan annagu ma naqaan mana ogin waxaan yeelaynana maahan haddii de meesha boob iyo maxay ahayda bililiqa ay tahayna dee iska warta meesha wax xalaali kama soo socdaane maxaa case intii xamar joogta maanta xaggaasay ku wadil yihiin waxa weeyaan suldaankaygu guud baa jooga dhaqankoogii baa jooga wax allaalo wax oo maad aragtay maanta waxaan uga tirsannahay cid aanu ku ognahay midna toona ma jirto waxaan halkan u fadhinaa oo shirka yagan jaraa-id u daaran yahay dhacdo xanuun badan oo haysa oo ku dhacday beeshii maxad case oo xaquuqdoodii gacanta intaa la maroojiyey laga qaaday ayaannu halkan u fadhinaa inaannu ka hadallo waxaa ka soo qaatay foomkii ergooyinka lagu qori lahaa ergooyinkii waxaan isugu yeedhay lixdii xubnood ee nabadoonnada ahaa nin walba intii ergadii qaybtiisii ayuu keenay meeshii baa lagu qoray foomkii baa la buuxiyey waxaan geeyey foomkii waxaan idhi war foomkan oo adigii isiiyey ergadii maxad sana waa ta halkan ku dhan ee iga qabo oo isii yani ma risiid wuxuu igu jawaabay adeer warkaagii war baa ka daba yimiday isla saacaddii gudaheediiba warkaa adi tidhi warkii foomkii markaan ku siiyey war kalaa ka daba yimiday waxaa la yidhi foom waxaad ka qaban kartaa ma jiro beesha maxad case waxaad ka qaban kartaa ma jiro
ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka malawi lazarus jaguer ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu kala diray golihiisa wasiirada kadib markii ay soo baxeen eedeymo ku saabsan musuq maasuqa oo loo jeediyey xubno wasiiraha ka tirsan tallaabadan ayuu shaaca kaga qaaday khudbad qaran uu jeediyey madaxweyne jaguera ayaa waxa uu xusay inuu fursad siin doono in lala xisaabtamo saddex wasiir iyo shaqaale kale oo dowladood oo musuq maasuq lagu tuhmayo wuxuu intaasi ku daray in dhammaan shaqooyinkii golaha wasiirada laga fulin doono xafiiskiisa ilaa iyo inta uu muddo laba cisho ah xukuumad kale kusoo dhisayo hogaamiyaha malaawi ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in golaha uu soo dhisayo uuna xubin ka noqon doonin wasiirka arrimaha dhulalka dalkaasi oo la xiray bishii hore kadib markii lagu eedeeyey laaluush qaadasho oo ugu macaashay heshiisyo dhanka dhulalka ah oo lala galay ganacsade u dhashay ingiriiska oo isagu degan dalka malaawi